halkani waa laanta afka soomaaliga ee v o a waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo efemyada magaalooyinka soomaalida qaarkood dhegaystayaal waxaad haatan ku soo dhowaataan barnaamijyo ku saabsan daryeelka carruurta iyo madadaalada dhallaanka ugu horrayn ku soo dhowaada barnaamijka kulanka waalidiinta
kulanti wacan u wanaagsan mar kale barnaamijkeena xiisaha leh ee kulanka waalidiinta arbaca iyo axad walba waxaan idiin diyarinaa khabiro idiin siiya xirfada aad ku wanaajini kartaan waalidnimada iyo sidoo kale madal aad ku wada wadaagi kartaan fikrada idinka waalidiinta ah waxaa jira siyaabo badan oo aad ku ogaani karto qofka shucuurtiisa balse waxaa ugu cad adoo dhowrato sida uu u dhaqmaayo iyo waxa uu ku hadlayo qofka dhaqdhaqaaqa luuqadda jirkiisa cilmibaaris la sameeyey ayaa lagu sheegay in boqolkiiba siddeetan isgaarsiinadu ay tahay mid hadal mise qowl aan lahayn taas oo micnaheedu tahay inay ka imaato habdhaqanka jirka iyo muuqaalka wejiga qofka inteena badan ma rabno oo ma doonayno in aan ka hadalno shucuuraheenna siba kolka ay innaga si gaar ah inuu taabanayaan marka waxaa dhacdaa in jirka isaga leh uu sharaxo shucuurta uu markaasi xambaarsan yahay carruurtaada sideed ku garataa dareennahooda shucuurahooda ma soo saartaa sideed uga caawisaa welwelka iyo walbahaarka jahwareerka iyo wakhtiyada adag mise marxaladaha adag ee markaasi wajahaan magacaygu waa farxaan cali mukhtaar barnaamijkeena maanta waxaa marti noogu ah cilmu nafsiyakhaan aqoon-yahaan caashe xasan cabdulle oo ah khabirad ka hadasha arrimaha guud ee maskaxda iyo baahiyaha gaarka ee aadanaha kuna sugan caasimada nairobi barnaamijkani ayaa waxaa laga dhagaystaa kenya soomaaliya iyo etoobiya waxaan doonaynaa dhegayste inaan maqalno afkaartaada ku aadan qodobkeena maanta mise ma haysaa su-aal guud oo aad doonayso inaan kaga jawaabno barnaamijkeena xiga mise soo jeedin iyo talooyin aad haysid lana wadaagi rabtid waalidiinta kula midka ah fadlan nagala soo xiriir barteena facebook ee kulanka waalidiinta miseba fariin noogu reeb whatsapka lamberkayguna waa plus laba shan afar toddoba saddex labo eber saddex labo toddoba saddex sagaal waan kaga fadhinaa afkaartaada carruurtaada u diyaar inay dhegaystaan barnaamijka siseme sheeko sheeko oo aad u xiiso badan hadda inoo xiga barnaamijkani maanta waxaa ka mid ah waxyaabaha ay ku maqli doonaan barnaamijka siseme sheeko sheeko biko waad saxan tahay baan filayaa haye balaanraqa boga allabu ordayaan bakaylow bal fiiri sida u boodayo intaanan u gudagelin barnaamijkeena maanta waan martida fursad siinin aan wada dhagaysanno aragtida waalidiinta geeska afrika oo aan wax ka weydiinay sida ay uga caawiyaan carruurtooda kolka ay dareemayaan cabsi mise walwal sida tan ayay uga falceliyeen waxaan u taaraa qur-aanka kariibka sifu ay u dhegaystaan mararka kale waanu sheekeeyaa oo waxaan ka bixiyaa cabsida ay dareemayaan waddada ugu habboon oo aan ku caawin karo waa inaan ka farxiyo marka horeysa waan inaan u soo gadaa waxyaabaha uu jeclaan jiray aan ku ogaan jiray inuu jecel yahay kadib waa inaan geeyaa meelaha ay ilmaha ku ciyaaraan uu soo ciyaaraa kadib hadduu soo noqdo walwalka iyo cabsidii ku jirtay wiilkayga way ka baabaaday waxaad uga caawin kartaa horta cabsida waxay ugu timaadaa caruurta markay yaryar yihiin laba dhinac ayay ugu imaadaa mid oo ah caruurta uu la nool yahay iyo mid kale oo ah xagga waalidka iyo xagga macalimiinta midday ugu imaana caruurta uu la nool yahay waxaa weeyaan caruurta uu la ciyaaro markay isdigaalaan mase markii ay shay uu asaga lahay ay ka qaataan caruurta wuxuu dareemayaa walwal iyo walbahaar markaasi waxaad samayn kartaa waa caruurtii ayaad u tegi kartaa haddii uu canuga ma aragta yar yahay caruurtii ayaad la hadli kartaa oo ha iga dilin aniga kaa reebaya ayaad dhahaysaa walwalkii way isdaynayaan iyo cabsidii midda kaloo ah cabsida xagga kaga timaado waalidka iyo macalimiinta waxa baraya waalidka waa cabsi adiga xaggaada ka timaaday oo ah in canugaagii aad u hanjabto ood dhahdo waan ku garaacaya mase waan ku dilaya haddii aad waxaan samayn wayso canugii markuu cabsado waxaad dhahaysaa adiga uu kaa cabsanaya xagga waalidka cabsidaasi waxaad dhihi kartaa canugaaga adiga ayaa la hadlaya oo dejinaya qalbigiisa dejinaya oo ku oranaya kuma garaacayo wiil fiican ayaa tahay waxba kuma yeelayo ehe yacni dhiirigelin ayaad u samayn kartaa oo xaggaaga ka timaaday cabsida markay xaggaaga ka timaaday xagga macalinka markay cabsida ka timaada cashir loo soo diray uu samayn waayo markuu iskoolka ku noqonayo mase madrasada uu ku noqonayo meesha goobta waxbarashada canuga aad buu u cabsanaya cashirkii loo soo diray haddii uu samayn waayo uu ka soo bixi waayo midaasi waxaad samayn kartaa macalinka ayaad la hadli kartaa cashirkii muusan sameynin inaad ugu soo celiso ayaan rabaa cashirkaasi aad qabato aad gacan qabato aadan qaraacin adiga ayaad u raaci kartaa cabsida meesha waxbarashada adiga ayaa geyn kara macalinka adiga ayaa kala hadli kara cabsida markaasi saas ayay ugu bixi kartaa walwalka iyo cabsida canuga saas ayaad ugu caawin kartaa waa tahay xasha kusoo dhow barnaamijkeenna dabcan waad maqashay waalidiintaasi iyo sida ay markaas uga caawiyaan carruurtooda la qabsiga cabsiyaha iyo welwelka maxaad kale ah waa hab wanaagsan waxay suubinayaan qur-aanka inay ciyaalka dhegeysiyaan iyo markii maxaa la dhahaa ay la hadlaan ciyaalkooda fiican yahe waa hab wanaagsan maxaa ku dhaliyaa caruurta cabsiyaha welwelka iyo dareenada kale ee walbahaarka maxaa la dhahaa waxaa ku saabsan waxyaalo qaarkooda sida ciyaalka way ka cabsani karaan maxaa la dhahaa mugdiga waxay ka cabsani karaan bahalay sheeganayaan waxay ka cabsani karaan musqusha gelitaankiisa waxyaalo mase ajnabiga waana iska caadi laakiinse ma haddii cabsi ka tahay cunuga maxaa la dhahaa markastaa aragtid inuu cabsoonayo waxaa dhici karto inuu cunuga ka cabsoonayo xumaan lagu sameeyey mise xadgudub lagu sameeyey maxaa la gacan loo qaado si xun loo diilay calaamada mise tusaalooyin noocee ah ayaa ku garan kartaa canuga kolka uu dareen ahaan saamaysan yahay horta ciyaalka haddaad guriga maxaa la dhahaa qeelo iyo buuq laga ilaaliyo maxaa la dhahaa meela imaadaan ay ku sheegani karaan waxyaalaha dhan ku saabsan noolashooda hadday noqoto cunugaas habkiisa waxaa arkaysaa habi habi waaye markasta farxadu haysadaa markasta markuu kuu imaado waxaad arkaysaa wax kuu sheeganayo laakiinse haddaad aragtid cunugaago iska aamusan wax kaleta suubini kartid waxawaaye ciyaarta ciyaalka ciyaarta saaid u jecel yihiin soo la ciyaar xataa haddaad aragtid inuu banaanka ku ciyaareynin iskaba keen alaabtaas alaabtaasa ku mashquulaan waxa dhan maskaxdooda ku jiro mase niyadooda ku jiro hal maray kasoo baxaysa caruurta ayaa rabshado badan ka daawada wararka taasi may saameyn kartaa shucuurahooda waalidiinta maxay samayni karaan si ay u xakameeyaan taasi aad iyo aad waalidiinta waxay ka kamadeeni karaan ciyaalka haddaad aragtid inay daawanayaan waxyaalo maxaa la rabsha iyo waxaasiyo inaad ka kala yareysid haddii saa-id u jecel yihiin halkii isbuuciba hal maalina daawasheyni kartaa maalmaha kaletana waa iskawadeyne maalmaha kaletana waa iskawadeyneysaa maalmaha kaleta waa ka qabanaysaa ka waran dagaalada iyo rabshadaha guriga ee dhexmara waalidiinta siday u saameysaa dareenka kobcaya ee canuga ciyaalka markay arkaan waalidiinta isdagaalayaan walaaca ku bilowdo walwal iyo walaac waxaa jirta ilaahay siduu nagu abuuray maskaxdeena wuxuu ka dhigay dhinac oo maxaa la dhahaa walwalka iyo walaaca iyo kadeedka system oo maxaa la dhahaa oo hadaajini karto ha oo nidaamiso systemka oo nidaamiso maxaa lawaxa ciyaalka ku dhacayo soo haddaad aragtid maalin kasta cunuga hooyadiiyo aabihii u dhegeysanaya mid buu jeclaana miduu nibcanaanaya mar kastana asaga isku moodaya in daraadiisa laisku dagaalayo soo walaac badana ka dhalani karo cunuga markuu weynaada xitaa waxaa arkaysaa uu xanaaq badnaani karaa dabeecad mise maxaa la dhahaa cunuga wuu isxirxiraa ma arkaysid qofka dadka kaleto ma lama caamuli karo asaga laftirkiisa mis lama caamuli karo noloshiisa dhan way ka haleysantahy nasiixooyin mise talada ugu dambeysa ee aad u hayso waalidiinta waxaa kula talini lahaa haddii adigayo xaaskaaga mise ninkaaga wax idinka dhexeeyaan oo waxa fiican inaa qolkiina gashiin qolkiina gala sida nidaama si dad bidcaadana maxaa laa is xushmeynayaan isla hadla haddii hadal idinka dhexeynin arooskaas ma jirayo arooskaasna cunugaa ku hisateen cunugaasna markasta labadiinuni fiirsanaya soo maanta tol hadduu arko hooyiyo aaba isdagaalayaan markasta wuxuu isdhahaya ah noloshaba waa sidaas qof kastaa la dagaali karta waa iska caadi marna xanaaq daraadiisa uu arkay dadka kaleto waalidiintooda la joogaan asagana waalidkiisa ma la joogo haddana su-aalaha inooga yimid dhegeystayaasha kenya dhegeystaan waxa uu leeyahay kanixidda caruurta may saameyn kartaa dareenahooda cunuga markii saa-id loo gaba nexnexeeyo waxaad arkaysaa waxaa soomaalideen waxaan dhahnaa cunuga waa fuley fuleynimadaba waxay ka bilaamataa markii saa-id loo gaba nexnexiyo cunuga saan yaal masoo ku dila mar kastaaba indhaa u godoodinaysid mise maxaa la dhahaa kabti mise waxaa la wadataa mise haddaad aragtid markasta u shahoodatid cunuga hadduu arko inuu kula hadli karin asaga markasta wuu cabsanaya laakiin haddii aad haddii aad aragtid asagoo qalad suubiye la fadhiiso la hadal marka u horeyso wanaaji hadalkaaga marka labaad maxaa lahaa u sheeg waxaan haddaad suubisid saana kugu dhici karto so markasta haddaad ka nixisid waxdhan fiican ma noqonayo dhankaas iyo soomaaliya waxa uu leeyahay caruurteenna si joogto ah waxay u arkaan burburo iyo dhimasho sideen uga caawin karnaa inay la qabsadaan arrinkani walaahi ilaahay ha saacideeyo ciyaalkeena waxakaas joogaan maxaa la dhahaa ciyaalkaas camal waxaa ku saacideyni kartaa la hadal ha ka hadlaan waxa ku dhece meeshaas ha ka hadlaan waxay arkeen markay hadalka badiyaan waxaad arkaysaa ayaga xataa maskaxdooda way soo gelaysaa tartiib tartiib waxaana si fiican u haboon in maxaa laa meelahaas camal laga fogaado laakiinse ma laga fogaani karo badankiisa waxaa markaas waalid ahaan fadhiiso la hadal cunugaaga saana dhacdo saana dhacdo because haddaa la hadalin maanta tol waxaad arki doontaa isagoo maxaa laa cunugii asaga dhan isbedelay oo walaac ku furmay markasta kadeed noqde oo maxaa la ixtiraamkii waaye waxaasna waxa ku saabsan waxau ka hadlin waaye laakiin haddaa la hadashid oon asaga xataa ka hadlo labadiinaba waa isla hadli kartiin oo si fiican inaa ka dhaadhicisid waxa dhece inuu wax maxaan lahaa dhacayo waqtigaas yahe inta kaleeto labadiinaba isla hadla labadiinaba arka nolosha sida tahay oo ha isku reebina waxyaalahaas niyada niyadjabana igu dhici karo etoobiya waxa uu leeyahay dhegeystaan tviyada waxaa ka jira waxyaabo badan sida weerarada argagixisada marka barnaamijyada tv-ga ka baxo oo la xakameeyo mise caruurta oo lagala hadlo arrimahani ma dhihi karnaa xal bay u noqdaan dhibaatooyinkani ha waxyaalahaas camal waxay saacideeyaan ciyaalka niyadjabka walaacay waxaas dhanay ka ilaaliyaan laakiinse haddaa u daysida ha iska fiirsadaan ayaga waxay rabaan suubinayaan cunuga markaas wax badan aka shucuurtiisaa ka dhaawacmayo ha markaa la hadashid kala hadashid waxyaalahaasuu dhacayo problemska ma taqaantid cunugaaga horta wuxuu noqoni doonaa mustaqbalka markaa la hadashid oo la fadhiisatid waxaa arkaysa asaga xitaa maxaa la dhahaa dabeecad ahaan isbedela isbedelka laakiin isbedel wanaagsan waay wuu isbedelaya waxaad arkaysaa wuxuu rabaa inuu suubiyo nolosha soo qaarkiisa way fiicantahay qaarna way xuntahay hadduu cunuga maxaa la niyadjab u geysanayo waxa fiican inaa ka daysid laakiin hadduu cunuga dhisayo dabeecadiisa waa iska caadi dhegeystaani jabuuti waxauu leeyahay maxarfad gaar ah ayaan u baahanahay si aan caruurtayda uga caawiyo xakamaynta shucuurahooda waxaan dhahaa afar xirfada u baahan tahay midka koowaad isdeji markuu cunugaaga kula hadlayo midka labaad dhegeyso cunuga muxuu dhahaya midka saddexaad maxaa la ish indhaha ka fiiri yani saa'id ha u fiirinin laakiinse maxaa la dhahaa ishiisa ha arko inaad dhegeysanaysid isha markuu qofka ku fiiriyo waa ogta inuu qofka ku dhegeysanay sidaas camal ciyaalka fiiri haye maxaa lahaa dabcina jirkaaga u dabci dhinaciisa ha arko inuu hooyo iyo aaba i dhegeysanayaan mise qofka kaleeto macalinka camal ah halkaasi ayuu noogu eegyahay barnaamijkeena maanta inaga balse hayloobin inaad caruurtaada u diyaariso dhegeysiga barnaamijka sisime sheeko sheeko oo hadda inoo xiga barnaamijkani waxaad ku mahadsantahay khabiraddeena maanta sida wacan oo aad barnaamijkeena qayb uga noqotay dhammaantiin waad ku mahadsantahiin la janqaadkiina barnaamijkeena maanta dhegeystayaal intaanan hawada ka bixin waatan eedo ebyan iyo xikmadeena maanta murti soomaaliyeed ayaa ah ilmaha yar iyo warqadda cadba waxa ay qabsadaan ma sii daayaan macnuhu waxa weeyaan in barbaarinta iyo waxbaridda carruurtu intay yar yihiin aad looga foojignaado waayo sida ay warqadda cad wax u qabato ayay carruurtuna wax u qabsadaan carruurta waa in la tuso kalgacal iyo daryeel marka ay da'doodu yar tahay marka ay iyaguna weynaadaan waxa ay xasuusanayaan daryeelkii iyo kalgacalkii ay yaraantoodii soo arkeen oo waxay dadka kale iyo waalidiinkoodba u samaynayaan sidaa mid la mid ah hagaag barnaamijkeenna xiga ee kulanka waalidiinta waxaan idiin haynaa qodob kale oo aad u xiiso badan waatee barbaarinta ugu wanaagsan ee aad siini karto canugaaga maxaa ka mid ah casharada ama dardaaranka aad siisid canugaaga si uu u noqdo mas-uul ku leexanin kana badbaada dhibaatooyinka haysta dhallinyarada maanta sida daroogada waxaan rabnaa inaan maqalno afkaartada dhegaystay fadlan nagala soo xiriir barteena facebook ee kulanka waalidiinta mise oo fariin noogu reeb whatsapka lambarka iyaguna waa plus laba shan afar toddoba saddex labo eber saddex labo toddoba saddex sagaal waan kaga fadhinaa afkaartaada intaan barnaamijkan midka xiga ku kulmayno waxaan idin leeyahay maxsalaam
weli dhegaystayaal waxaad nagala soconaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka madadaalada carruurta ee sisimi sheeko sheeko
haye saaxiibayaal ku soo dhawaada sisima sheeka sheeko bikooyo anigana waan wada soconaa shaah ayaan isla doonanaynaa haa shaaxa waan jeclahay allaa fiiri baarti halka habiibaan ugu jeedaa alla waxay u egtaa inay yaro marweysan tahay waxaan ku wada yaabannahay maxaa ka khaldan maanta nakeenaan weydiine haye beert haye bikoo waxaan ka waleelsanahay sidaan berito iskuulka iyosuga qaadi lahaa walwal ah haye abi maxaa ku helay maanta ma noo sheegi kartaa fadlan haa waxaan ka baqayaa inay wax iga khaldamaan anaa wax ilaawo balse waa taashaah inaad haystaabi soo maaha haa runtii weli waxaa tahay fanaan cod macaan mahadsanid waan jeclaan lahaa inaan hayso balse balse hee maxaad ka wadaa noo sheeg fadlan waan yaro baqanayaa aniga xitaa marmarka qaar waan baqaa gaar ahaan markaan doonayo inaan fasalka hortiisa kabay ka soo jeediyo sideed joojisaa cabsida kalsooni awood maxay kalsooni xasbi allahu wa nicma alwakiil haa ayaan dhaha waan fikiraan markaasna fastajiya markaan wulwulo xal baan raadiya markaan walwelo warwarkaasi loosiiyaa oo naftaydan dejiyaa naftaydaan dejiya oo waan fikira
kalsoonida waa markaad si wanaagsan nafsadaada ugu dhaadhiciso inaad aragto dhammaan waxyaabaha naftaada ku haminayso kalsoonidu waa waxa mar walba aad ku dadaasho aadna ka niyad jabin kalsoonidu waa inaad mar walba dadka ka hor hadli karti oo aadan cabsan aadna gudbin karti waxa ay naftaadu rabto iyadoo wax xabsiya ama aysan baqdin marnaba ku galayn taas ayaa loo yaqaanaa kalsooni sax dee haddaba sida ayaa labi waanibi salaami saaxiibayaal ka soo dhawaada barnaamijkeena sisina sheeka sheeka iyo xarafkeena maanta xarafkeena maanta waa raa oo loogu dhawaaqo raa raa sida raaw haye saaxiibayaal xarafkeena maanta wuxuu ahaa raa maxaa kaloo ka bilaabma xarafka raabiku haa raa waxaa ka bilaabma raa hagaag elmo raabku wuxuu ka bilowdaa ra haddaba maxaa kaloo ka bilowda ra maxaa kale sug sug sug sug elma hadda ayuu gartay waxaa kaloo ka bilaabma ri haa ri waxay ka bilaabataa ra haye saaxiibayaal aniga iyo elmo maanta waxaan barannaa xarafkii maanta oo ahaa ra waana ku celcelinay haye saaxiibayaal maxaa kaloo ka bilaabma ra haye biko ma aragtay sidaa idinku soo bandhigay xarafka maanta haa abi waxaad qabatay howl wanaagsan alle waxaan rajaynayaa inaanan baqin berita markaan heeseeyo haa waan samayn karnaa balse marka ugu horreysa waxaa muhiima inaa isdajiso neef dheerna qaadato hadda saar gacmahaada caloosha neef dheerna qaado neef dheerna siidaa allahaa waxaan dareemayaa deganaansho kadib markaan neef qaatay waan samayn karaa waana gaari karaa maxaa xiga fikradahaaga wanaaji waxaa la ysku dhahaa waan samayn karaa waan guulaysan karaa waana gaari karaa waan samayn karaa waana gaari karaa waa salaamintii dhammaantiin haa hayeerni elmo ayaa maxaad haysaan bikoo iyo aniga waxaan abi ka dhaadhicinaynay inay si kalsoonida beri fasalka uga horhaysi karto oo aynan wax cabsiya muujin haa laakiin waan yaro baqayaa marka waxaan u rajaynaynaa inay neef dheer qaadato istajiso nafteedana ku kalsoonaato ilma waxaad sheegtay inuu dhan waxa uu arkaa weelo dhexalgala haa ka waramaadii aan qaladgala soo dadka hortooda kuma ceeboobayo abi haddaad si wanaagsan marar badan ugu celcelisid wax cabsiya ma dareemi doontid aniguma aqaani sida durbaanka loo tumo balse markaan marar badan ku celceliyay hadda waa la soo qabsanayaa
ha abi ilmu wula qabsaday wadista baaskiilkiisa markii uu marar badan ku celceliyey waad macsan tihiin si wanaagsan ayaa biila taliseen hadda waxaan ka kalsoonahay naftayda oo dad hortooda aan ka heesi karaa beli intaanan masraxa fuulin waxaa qaadan doonaa neef aad u dheer si aanay wax cabsigii gelin haya taasi waa ay wanaagsan tahay haddaba talo maxaa kalaan samayn karaa si aanan u baqan barriin waa su-aal qiimo leh arni ka warrama haddaan idiin raadiyo su-aasha jawaabteeda waan idin salaamay waxaan ahay erni halkan waxaa ku sugan carruur wada ciyaaraysa waxaan ujeedaa wiilal jimicsanaya oo aada isugu kalsoon haddaba su-aashayda aan weydiiyo waan idin salaamay waxaan ahay erni oo ka socda sisimi sheeko sheeko erni waan ku salaamay magacaygu waa muraad soo dhowow muraad waxaan ku ujeedaa adigoo jimicsi samaynaya haa erni waan ka helay runtii ma samayn kartaa hadda fadlan haa erni daawo waa si wanaagsan laakiinse sidee ku barata jimicsiga noocan oo kale ah erni waxaan arki jiray ciyaal samayn jiray buutinta istabaroga marka waan jeclaystay waxaan iska dhaadhiciyey hadday iyagu samayn karaan anna waan samayn karaa wah wah waa si wanaagsan dadka hortooda markaa ku samaynaysa ma qajishid miya baqid maya erni aniga ifiiri hagaag mahadsanid muraad hadda waxaan fahmay in ku celcelisku wax walba fududeeyo haa runtii aad ayay u wanaagsan tahay
saaxiibayaal ma maqlaysaan hablahan ciyaaraya xarikaboodka runtii aad ayaan u jeclay inaan ciyaarey xarikaboodka balse ma aqaano waan idin salaamay waxaana erni oo ka socda sisimi sheeko sheeko
waan ku salaamay erni magacaygu waa asma magacaygu waa axlaan erni farid magacaygu waa siinab waan ku faraxsanahay la kulankiina waan u jeedaa inaad adigu fiican tihiin ciyaartaan alla waa mahadsantahay ma doonaysaa inaa nala ciyaarto erni allah waan jeclaan lahaa runtii balse weligay iskuma dayin waanse jeclaan lahaa inaan manu barto hagaag waan ku tusaynaa sida loo ciyaaro erni bandhig tartan miyaa ka jira iskuulka waad u diyaar garoobaysaa mase baqaysid miyaa baqid maya erni aniga ifiiri daawo sidaan u ciyaarayo aan u qaadanayo tababarka layga rabo beri iskuulka caaisha iyo saynab idinkuna sidoo kale mabadhig ayaa leedihin berrito maya erni asma ayaan tababarka la qaadanayay sidaan aan si hufan uga soo dandhigo berito ciyaarta erni saynab iyo caasho hadday icaawin lahayn runtii ma awoodeen inaan berito soo bandhigo ciyaar hufan allah waa muhim inaad lahaato saaxiiba aad u wanaagsan oo ku garab istaaga
haa runtii aad ayay u wanaagsan tahay hagaag hadda ayaan idiin soo laabanayaa keliya waxaan doonayaa inaan saaxiibada sisimi sheeka sheeka la wadaago sida kalsooni buuxda la helo haye saaxiibayaal waxaan idiin soo hela jawaabtii aad iga sugayseen si aad u lahaato kalsooni waa inaad mar walba joogtayso tababarka kana fakarto dhanka wanaagsan naftaadana aaminto iyo inaad lahaato asxaab ku aaminsan oo mar walba ku dhiirigelisa marka saaxiibka wanaagsani waa qayb muhiima oo ka mida nolosha hadda waxaan u tegayaa gabdhihii si aan ula ciyaaro xarikabaadka maasani erni haddaad dhammaantiin ila jirtaan wax walba waan ka guulaysan karaa aniga ayaan kuu jooga hadda waad bilaabi kartaa tababarkaaga waana lagu caawinayaa hayeedna ila heesaysaan allah waan jeclaan lahaa runtii haddii Haddii aanan dhulkaygu
dhuucadaawad kuu karin haddii aanan Haddii aanan dhulkaygu dhulkaygu dhiig dhiig kuugu kuugu fooldaqin fooldaqin.
haddii aanan Aanan dhulkaygu dhulkaygu gobonnimaada gobonnimada soo dhicin Soomaali soomaali kama kama dhalan dhalan.
maalkaaagamaan dhaqan canihiisa maan dhamin maalkaagamaan dhaqan canihiisa maan dhamin ciidana dhabu maalihi
waa si wanaagsan waad ka mahadsantiin sidaad ii garab istaagteen waxaan dareemayaa deganaansho
waan idin salaamay caruuray waxaan ahay ilmo hooyadiis maanta waxaan inii hayaa hees aad u macaan heestan oo ka hadli doonta rajada waxaan filayaa inaad ka wada heli doontaan haddaad wax akhrinaysid ama aad tababaranaysid waa inaad si wanaagsan u samaysaa hadda waan bartay sida loo istaago sida loo heeso oo waxba cabsiya iguma jirto
waan idin salaamay waa aniga aadii xilligii tirada maanta tirada maanta waa toddobo xatada aan tirino inta sac ee xiridan ku jira
asxaabta labadii maalmood oo ugu dambaysay ee maxaa jira haa hooyo ilmu wuu fiican yahay balse ilmo ma doonayo inuu la ciyaaro saaxiibadiis asxaabtaada lama ciyaartida maxaa dhacay wiilkaygiiyo maxaa jira aabe ilmo ma doonayo inuu la ciyaaro saaxiibadiis waayo markii hore waxaan ciyaari jiray kubadda cagta balse maalmahan waxay ciyaaraan kubadda kolayga ilmana ma yaqaano kubadda kolayga wiilkaygii kubadda cagta iyo kubadda koraygaba waa isku mid oo markaad rabtid ayaad ciyaari kartaa midkaad doontidna waad ciyaari kartaa haddaad rabtona waad baran kartaa oo waad ciyaari kartaa si aad ugu fiicnaato
hooyadaa way seexatay ciyaar walboo aad baranaysidna waxaa laga yaabaa inay muddo kugu qaadato saaxiibadaana sidoo kale way tababaranayaan haabe way caawinayaan saaxiibaday wayna ay barayaan balse ilma ma doonaya gebi ahaanba kubadda kolayga weligaa miyaad ciyaartay kubadda kolayga may may may aabe ilma ma jeclaan doono xitaa haddii ay isku dayaan haddii aadan weligaa ciyaarin sidee baad ka ogaan kartaa inaad jeceshahay in kale
ilma ma yaqaano marka hore waxaa lagaaga baahanya inaad tijaabiso marka ayaad ogaan kartaa inaad ku fiican tahay iyo in kale haa wiilkayga haddaadan ciyaarin sidaad ku ogaan kartaa inay fiican tahay iyo in kale ma jeceshaa wadida baaskiilka haa ilma aaday u jecelyahay aabe hagaag ma xasuusataa markii aad baran jirtay wadida baaskiilka markii hore waxaad u haysatay in adag tahay laakiin dadaal yar kadib waad ku guulaysatay waadna ka heshaa hadda haye sidee u aragtaa hadda
runtii haddaad isku daydid ciyaarta ay saaxiibada ciyaarayaan waad ka heli doontaa ee isku day soo dhowow hooyo
runtii maanta aadayaan uga helay weliba abi bandhigeedii
haddaba saaxiibayaal ha hilmaamina xarafka maanta oo ahaa hee hee sida hilib hee sida hees xaye ma xasuusataan tirada maanta oo ay noo soo jeedisay abi muxuu ahaa haa waxa uu ahaa lambar toddobo aad ayaan idinkaga mahad celinaynaa saaxiibayaal sida aad noogala qayb qaadatay barnaamijka sisima sheeko sheeko is aragti dambe oo xiiso leh
nasiixada maanta waalidiinta qaaliga ah isku daya inaad fahantiin dhibaatooyinka soo wajaha carruurtiinna oo ku baraarujiya in ay cagta saaraan wax walba oo soo wajaha oo aanay ka biqin waxaad kor u qaadi kartaa kalsoonidooda adiga oo ku dhiiri gelinaya inay howlo fudud sameeyaan islamarkaasna ka caawinaya haddii uu culays soo wajaho marka ay hawsha hayaan carruurta qaaliga ah waa habkeesada ugu wanaagsan ee aad shay ugu fiicnaan kartid oo islamarkaasna aad ku dhisi kartid kartidaada la wadaag waalidka una sheeg inay noo soo diraan jawaabtaada caruurta qaaliga ah halkay ka imaataa cuntooyinka aad jeceshihiin nagala soo xidhiidha nambar